araa yaa lamida aclama baa lamida ayaa kale lamida aclama iyo araa iyo waa isku mid akhbara iyo khabara iyo nabaa iyo anbaa iyo waa kelmado isku nooca weeyaan saddex mafcuul bay qaataan saddex mafcuul haddaba saddexda mafcuul mafcuulka ugu dambeeye ka saddexaad ah kaa ayaa iyagana musnad ah mafcuul sad mafcuul haalidka waxaa tidhi aclamtu camran camar waxaan baray oon ogeysiiyey caliyan daahiban cali inuu tegey ayaan ogeysiiyey mafcuulu haalidku waa kee aclamtu camran caliyan daahiban me mafcuulu haalidku waa daahiban kaasaa musnada ka sideedaadee musnadkiihi walmaster waa masterka annaaib ee naa'ibka ka ah can ficli اlamri ficlulamarka naxu sacyan fi lkhayr u soco khayrka oo haka daali sacyan fi lkhayr kolkaa tidaa u soco khayrka kelimadaa sacyan ihi waa musnad waa master dee ficlu amr bimacnaa isca ila alkhayr waru degdeg khayrka oo u dheeree saas waa khayrka u dheeree soo maahayn iminka waa sacyan fi lkhayr war khayrka u dheeree sacyan fi lkhayr waxaa jira haddaynu si kale ama dhinac kale aynu ka eegno markaad shukran leedahay sow shukran ma tidhaahdid iyo cafwan iyo waa master maxay naa'ib ka ah ficlu amar kolkaa shukran kolkaad leedahay waxaynu odhanay sacyan fi lkhayr iyo shukran lidaalika kolkaad leedahay wuxuu noqonayaa dhammaantood musnad sideeddaa tallaaba ma arkaysa uu kitaabku inoo dhigay sideedduba musnad weeyaan haddaba sideeddaba dhakada ka soo qabo si aad waxa musnad la yidhaha aada u beratid musnadku waa sideeddaa balaaqada markii la joogo sideeddaa musnadka aba markaad usuulu fiqhiga dhiganaysidna maxkuumu bihi baa loo yaqaanaa sideeddaa musnadka a kolkaad mantiqa tegtidna maxmuul baa loo yaqaanaa waadix sow maaha sideeddaa musnadka ah kolkaad naxwada tegtid way kala baxbaxaysaa mid ficil baa la odhanaya midna khabar baa khabarulmubtadaa la odhanaya mid khabaru kaana baa la odhanaya mid mafcuulu haani baa la odhanaya mid mafcuulu haalis baa la odhanaya way yar kala baxbaxayaan xagga naxwaha waad fahantaan umalaynaya musnadun ilayhigana bal haynoo tilmayo haynoo tilmaamo walmusnadun ilayhi huwa musnadun ilayhigu alfaacilu faacil weeyaan oo lilficli tam ficilka taamka aw shibhii ama waxa shabahay usugan ficilka taamkii sawma qaato faacil ficilka taamkaa muxuu uga jeeda yuu diidayaa ficil naaqisa baa jira oo waa kaaniya akhawaadkeedee ficilka taamka ah faacilkiisa ayaa musnadun ilayhiya kolkaad xadara caliyun tidhaahdo xadara saw ficil taama maaha xadara waa ficil taama kolkaa faacilkeegu musnadun ilayhi buu noqonayaa xadara caliyun caligaasaa musnadun ilayhiya aw shibhihii kolkuu ina leeyahay waa maxay shibhulficilku shibhulficilku ismiga faacil mataqaanaa iyo ismiga almafcuul iyo masterka waxyaw badan amhilatu mubaalagada shibhulficil baa la yidhahda ficil bay shabahaan haddaba waxaa shibhulficil ah faacilkooguna isna musnadun ilayhi buu noqonaya oo haddaad tidhaahdo ra'aytu caliyan qaa'iman abuuhu ra'aytu waxaan arkay caliyan cali baan arkay caligaasoo qaa'iman uu taagan yahay abuuhu aabihii cali oo aabihii taagan yahaan arkay hada ujeeddaad ka leedahay cali oo aabihii taagan yahay maogtahay cali baan arku maad iska tijaad aabihii oo taagan ma hadda aabihii baa taagan ma lihid aabihii oo taagan baan arkay ma aha aabihii oo taagan baan arkay haddaad tidhaahday macnuhu wuxuu noqonayaa ra'aytu abaa caliyin qaa'iman cali aabihii oo taagan baan arkay buu macnuhu noqonaya lakin iminka waxa weeye cali oo aabihii taagan yahaan arkay cali oo aabihii taagan yahay ilan waxaad arki jirtay ninkan calihi nin cag culus buu ahaan jiray oo wakti kasta cag culus cag culus maalin baa soo martay kii waalidkii u khidmaynaya ra'aytu caliyan qaahiman abuuhu baad odhanaysaa cali oo maanta aabihii taagan yahay oo su u dheeraynaya aad yaabto cagculayskaan ku naqaanayba aan ku soconin ayaan arkay baad odhanaysaa kolkaa haddaba ra'aytu caliyan kolkaa tidhaa qaa'imantaasi soo wasfi maaha soo ismi faacil maaha muna faacil qaadanaynin faacilkiisi waa abuuhuda dambe dee abuuhudaasina iyaduna wa waxay noqonaysaa musnadun ilayhi waa shibhulficil dee qaa'imku oo shibhulficilku faacilkuu qaadanayaana musnadun ilayhi weeyaan alfaacilu faacilka oo lilficli taam ficilka taamka u ah aw shibhihii ama waxa shabahay u ah naxwu fu'aadun iyo wa abuuhu bayba kala yihiin labadaa erey oo min qawlika ereyga labadaada hadal ku kala jira xadara fu'aadun fu'aad wuu yimid iyo alcaalimu abuuhu aabihii ku wax garanayo alcaalimu abuuhu aabihii ku wax garanayo macnuhu saas waa macno badha weeyaan kolkaas sidaa uu qoran yahay alcaalimu abuuhu aabihii ku wax garanayo haddaynu laakiin sidaa macnaha aan ka dayino sheekhaynu ku qabsanaynaayo khalad bay sheekha kusoo boodaysaa marley sheekha waan yar haysanaa alcaalimu abuuhu mar waxaynu ku haysanaa jumlo taama muu inoo keeno tusaalaha u ka dhigo marna waxaynu ku haysanaa haddii alcaalimu abuuhu mubtadiya khabar aynu iskaga dhigno oo alcaalimu caalim weeyaan abuuhu ninkan aabihii haddaynu nidhaahno dee alcaalimuna waa khabar abuuhuna waa mubtade kolkaa maba jiro shibhulficilba meesha kuma jiro shibhulficil wax qaadanayaaba meesha kuma jiro shibhulficil wax qaadanaya haddaad caalim aad shibhulficil ka dhigto mee faacilkiisii dee faacilkii baynu u baahannahe abuuhudu waa maxay waa mubtade mubtade muakhara weeyaan caalimna waa khabar mutaqadima weeyaan kolkaa sheekhu muxuu u keeni waayey tusaalihii shibhulficilka mar halkaasaynu ku haysanaa oo alcaalimu abuuhu baynu bushaynayaynu diidaynaa inaynu qaadanno qawlkii ma garanaysaa la odhan jiray qawlkii la odhan jiray ninkii shaacirka ahaa ee gabayga odhan jiray ma garanaysaa intuu gabayga soo tiriyo ree hudayl muxuu odhan jiray ree hudayl shaacirkii ree hudayle gabayga intuu soo tiriyo odhan jiray khabiiru khabiirun baniu lihbin falaa takun mulqiyan maqaalata lihbiyin idi tayru marati shaacirkii odhan jiray khabiiru bani lihbin inaynu qaada banu lihbin khabiiru banu lihbin kelmadeedii inuu sheekhu ka dhigayo mooyaane qowl saxa oo halkaa ku jiraa ma jiro khabiiru banu lihbinna waa masale kuufiyiin mooyaane basriyiin aynan qabin kuufiyiintana dicfi baa lagu yaqaanay ma aragta kolkaa sheekhu kelmaddaa khabiiru banu lihbin buu raacay maqaaladii khabiiru banu lihbin la odhan jiray khabiiru banu lihbin waa madhab idil weeyaan haddaba khabiiru banu lihbin uma baahnin hadalka ah waxaynu leenahay sheekhu mar lay hadalkaa su-aal baa kaga soo arooreysa ama waxaa la odhanayaa hadal badhaad keentay haddii basriinta hadalkoogii lagu dureeriyo ama waxaa la odhanayaa dee maadanba keenin tusaale sax aba ama waxaa la odhanayaa madhabkii daciifka ahaa ee khabiiru banulihmin baa raacday saddexdaa wej mid baa loogu takhriijinaya laakiin madhab jira un ha raace eh khabiiru banulihmin ku saxa waa khabiiru banulihmin waa madhab daciifa oo kuufiyiintu ay aaminsan yihiin xadara fuaadun fuaad baa imika faacila ficil taamuuna u yahay faacil waa musnadun ilayhi alcaalimu abuuhu wuxuu ku wadaa abuuhudaasi inay faacil tahay oo caalimka ay faacil u tahay kelmaddaasi waa khabiiru banulihbinuun waa masale daciife iska qaado saa sax bay noqonaysaa haddaad laakiin sidaa ku qaadatid sax bay noqonaysaa eeg xaggay daciif ka tahay xaggeennan maaha balaaqa ahaanta dhinac kaley daciif ka tahay oo dhinaca kaley daciif ka tahay waxa weeye ismiga faacil kolkuu faacil daahira rafcisanayo shuruud buu lahaa shuruuddii baa laga waayey iminka tusaalihii xagga hore aynu ku soo marnay ma garanaysaa acaarifun akhuuka qadra alinsaaf caarifku muxuu watay hamsatul istifaam ictimaad buu haystay kana ictimaadkii baa ka maqan dee khabiirun banu lihmin weeyaan khabiirun banu lihmin baa ictimaadku ka maqnaayo maogtahay waa khabiirun banu lihmin oo kale weeyaan xaggeennan sax buu ka noqonaya laakiin xaggii kaluu daciif ka yahay wa asmaa'u nawaasikh ka saddexaadna waa nawaasikda asmaadooda naxu almadarba weeyaan oo min qawlika ku jira kaana almadaru madarku wuxuu noqday ghaziiran mid aad u adag kaana iyo akhawaadkeed ma garanaysaa asmaadaas ayaa maanta musnadun ilayhiya khabarkoogu isagu musnad ma ahayn asmaaduna waa musnadun ilayhi kaanadu maxay noqonaysaa qayd bay iyadu noqonaysaa qayd qayd wixii kalaamka saa'idka ah qayd baa lagu magacaabaa soo maynaan odhan siladii iyo mudaafun ilayhiga mooyaane qayd bay kaanadu noqonaysaa iyadu aw ina naxu ina almatara ghaziirun haddaynu ina almatara ghaziirun idhaahno matar ina matarkaas ayaa maxay ah de waa asmaa nawaasikhe matarkaasaa ismigiiya ayaa musnadun ilayhigiiya ghaziirka dambena waa musnadkiibuu noqonaya walmubtada'u mubtadihiina waa saas oo kale alladii mubtadaha oo lahu khabarun khabar uu ahaaday mubtadaha khabarka wata lahu khabarun wuxuu iskaga ilaalinaya maad garanaysaa markii dhaweyd baynu soo marnay mubtadaha wasfiga ah ee almustagni cani alkhabar ee khabarka ka kaaftoomay baynu nidhi markii ee khabar u baahnayn marfuuc laakiin ku kaaftoomay iminka waa mubtadaha khabarka aan ka kaaftoomaynin mubtadu hadduuna khabar ka kaaftoomaynin waa musnadun ilayhi hadduu khabarka ka kaaftoomana waa musnad farqiga udhexeeya waaba intaa walmubtada'u iyo mubtadaha alladii mubtadaha oo lahu isaga uu ahaaday khabarun khabar uu ahaaday naxwulcilmuba weeyaan oo min qawlika erigaaga ku jira alcilmu naaficun haddaad tidhaa alcilmu naaficun cilmigu waa naafico nafci buu leeyahay sax weeyaan alcilmugaasi waa musnadun ilayhi alcilmu kolkaad tidhaa waa musnadun ilayhi naafic dee waa mubtade khabar qaadanaya naaficna waa khabarkiisii waalmafcuulu lawal mafcuulka koobaadna waa musnadun ilayhi oo lidanna iyo wa akhawaatihaa u sugan markaad tidhaa calimtu caliyan qaa'iman saw qaa'imkaa oo mafcuulu haanigaa musnadkamaynaan soo dhigin dee mafcuululawalkuna waa musnadun ilayhi oo danantu caliyan qaa'iman maad garanaysa asalkiisa hore wuxuu ahaa caliyun qaa'imun unbuu ahaa caliyun qaa'imun dee isagu mubtade meesha ma yaallo mubtade khabar wataa dee mubtaduhuna musnadun ilayhi unbuu ahaa khabarkuna musnadun buu ahaa markii danna dusha laga geliye laba mafcuul laga dhigayna kii awal hore musnadun ilayhiga ahaa ee ka hore ahaa unba musnadun ilayhi noqonaya kii marka hore musnadka ahaan jiray oo ka dambe ahaana musnadun siduu noqonaya danantu caliyan qaa'iman والمفعول الأول والمفعول الثاني والمفعول الأول ومفعول الأول كأول ظن إيا وأخواتها أصبا والمفعول ثاني وانا مفعول ثانية او لأرائي واخواتها أرا ما قرنيسا صوتي سدح مفعول قادنيسي ماها أرا أخوات كيغا مركي دويد ما كوش شيغو أراضا أعلم إيو نبأ إيو أنبأ إيو خبر إيو أخبر إيو إريدا ويان كوا أخوات كيغي هدبا أراضا مفعول كثانية مفعول ثانية هدبا مفعول ثالث ما أنا مفعول الأول كا مفعول كثانية مفعول كثانية آية اسم لو يقانا محي مسند إليه مفعول كان ثالث فيه هنا ومسند مفعول كأول كأنا همسة تصيير وحل يدابع وضطا همسة تصيير همسة نقل هي همسة تصيير بقى اسكو مذا همسها يربع وطاي سقع والمفعول الثاني مفعول ثاني قويان قال لظنأوا أهاضية وأخواتها أخوات كيد والمفعول ثا... آه، والنائب الفاعل نا- نائب فاعل كي ويان كقوله تعالى إلهي هذا الكي سبه ويان ووضع الكتاب إلهي أوليه وضع الكتاب مركي وضع الكتاب اللي إلى الكتاب ونائب فاعل توح نقنيا ما دام نائب فاعل هي محي مسند إليه ونقنيا ثم إن المسند مسند كي إيو المسند إليه مسند إليه يتنوعان وحي أنه عوبيان إلى أربعة أنواع إلى أربعة أقسام أفر قيبوت أفر قيبوت بين نقنيان بوليه أفرت قيبوت بين نقنيان وأفرته إما أن يكون إني نقضان كلمتين لما كلمدود حقيقة حقيقة أهان كما مثل ووحي أي نسود تسالين إني وكلبا مسند كينو كلمة قرى نقضه ووضع مسند إليه يقول كلمة كلية ونقضه الكتاب هو كلمة ح... كلمتين حقيقة متكس لبضي كلمة دود با حقيقة أهم بكلمة هالويهين وكو سومها وإما أن يكون إني هذان كلمتين لما كلمدود حكما أك مسند كنا معها كلمة كلية مسند إليه كنا معها كلمة كلية حكم هانو بكلمة كلمة كليهين ومحاكم إذا مركا نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله آه. ينجو بدباذية قائلها منك كهد الله من النار أيك بدباذية يا هل كأي شيء يا مسند إليه وحوي هي لا إله إلا الله أول صعتها أيا ما أنت مسند إليه دوا مبتدئ وايو مبتدئ كل بوا شيء لقى ورميه هدان محمد قائم نراهضه محمد قائم ينك ورميه لا إله إلا الله هدان لا ينجو قائلها ينك ورميه laa ilaaha ila allah baan ka warramaya waxaan kaga warramaya ninka ku hadlaa inuu badbaadayo haddaan idhaahdo tusaale ahaan suuratulbaqaraan bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim alif laam mim baan kasoo bilaabayo waan soo dhameeyey fansurnaa cala alqawmi alkaafiriin haadihi suuratu lbaqara baan idhi haadihi kolka ayaan ka warramaya suuratu lbaqara min albidaaya ila annihaaya intaasoo aayadood iyadoo ka kooban waxay noqonaysaa maxay maxay ka koobnaanaysaa mubtaday noqonaysaa oo mus- musnadun ileyhi bay noqonaysaa haddaba waxaa jira laa ilaaha ila allah kelmadda laa ilaaha ila allah ah yanjuu wuu badbaadayaa qaa'iluhaa ninka ku hadlaa min annaari ayuu ka badbaadayaa laa ilaaha ila allahu kolkaa kelim- waa musnadun ileyhi kelmad keliyana maahae xukunkunbay kelmad ka tahay waayo waa laa iyo ismigeegii iyo ist khabarkii iyo ist waxaasoo dhan oo laisku wada geeyey weeyaan yanjuu qaa'iluhaa haddaynu nidhaahno yanjuu qaa'iluhaa musnadkiina muxuu noqonayaa yanjuu ficilkaa iyo qaa'iluhaa faacilka ku jira min annaar intaasoo dhanina waxay noqonayaan musnad intaasoo dhan baa musnad ah kolkaa musnadkiina ma kelmad keliya kelmad keliya maaha musnadkaasine wuxuu noqonayaa xukumku waa dee mu- jumlo idilba weeyaan xukumkayga adaba ka yihiin وإما أن يكون المسند إليه إيه إنه مسند إليه ونقضه كلمة كلمة حكما حكمها مسند هو مفرد لكن مسند إليه أيام متعددة والمسند كلمة الحقيقة نحن تسمع بالمعايدي خير من أن تراه تسمع مقل كاغا بالمعايدي إنك معايدي ليلة هذا مقل جرتي خير وحكو أكسنا من أن تراه إن أدركته معايدي واتقاني نين يرى قابن بوها يقيل شراء نين يرى قابن ومذو يقيل شراء بوها إنن بوشيك إن شراء قبيابوها إنن تنها قبيابيحي gabaygun bay halkaa iskaga soo diri jireen weligood ba ismayn arag maalin isagoo intuu geelii ka kala yaacay dhididka ka da-ay iyo daalka ka socda iyo dho iyo boodhka ku yaalla aad la yaabtid oo kabihii laadlaadsanaya ayuu inantii oo ceel joogtay ugu yimid oo kolkaas inanay biyaha isii yidhi waraabi kolkaasay tidhi ayaa tahay oo dee mucaydi baana inantii way yaabtay dhafoornuun bay qabsatay ma ninkaan la sheekaysan jiray intaa aan gabayga isku diri jirnay ee cajiibka ahaa ee hadalyaqaanka ahaaba ninkana waa nin yaroo gaaban oo intaan u leego madow kolkaas uu jawaabo wuxuu yidhi tasmacu bilmucaydiyi khayrun min an taraah malaha maqalkuba ku dhaamay buu yidhi inaad aragto maqalkuba ku dhaamay buu yidhi iska dhaaf kolkaa haddaba tasmacu bilmucaydiyi khayrun min an taraah kolkaad tidhaahdo imika musnadun ilayhigu tasmacu saw ficil maaha faacilkiisuna halkaasuu ku jiraa ficilkaa iyo faacilkaa ayaa wada socdaa ayaa imika musnadun ilayhiya kolkaa ma kelmadbaada mee xukumkunbuu kelmad ka yahay musnadkuna waa isagu kelmad xaqiiqa ahaana waa khayrka wa imaa bilcagsi iyo kan cagsigoodo inuu musnadun ilayhiguna mufrad noqdo musnadkuna uu noqdo dee wax badan naxw alamiiru qaruba quduumuhu alamiir ninkii amiirka ahaa qaruba waxaa soo dhawaaday quduumuhu imaatinkiisii amiirkii waa soo dhow yahay iminka musnadun ilayhigu waa alamiir musnadkuna waa maxay waa qaruba quduumuhu kolkaa qaruba quduumuhu ma kelmadba mayuu ka badan yahay xogam ahaan almuhim waxa weeyaan sheekha khayr allaha siiye khayr badan buu sameeyey oo shaqaystaye waxaan leeyahay intaa yar maarkiisiinan imika ka hadalay uma ina almusnadu ina yidhi intaa yar maarkiisii aad buu u fiican yahay laqad ajaada si fiican buu u galay laakiin waxaan ku haystaa tartiibka intaa yari halkaa ma dhacdo waayo kitaabta balaaqada sheekha waana lala yaqaanaa wuuna garanayaaye tartiibku halkaa ma dhici jirin tartiibkaa yari wuxuu munaasib ku ahaa markaynu halkaa maraynay ma garanaysaa walisnaadu indimaamu kelimatin sow inama odhan indimaamu kelimatin ow maa yajrii majraaha baa la yidhaahdaa indimaamu kelimatin ow maa yajrii majraaha halka ow maa yajrii majraaha maxaa soo gelaya wixii aan kelmadda ahayn ee xukmul kelmadda qabay oo wixiiya ilaa ukhraa kolkuu yidhina ow maa yajrii majraaha inuu yidhaahdo oo afartii tusaalaba halkaay adugu ow maa yajrii majraaha unbu halkaa ku kordhin lahaa kolkaa inta cashirka idiluu halkaa ka dhigay ereyada badan uu halkaa inoogu qoray waxa inagaga filaa ow maa yajrii majraaha inuu halkaa horan ku qorto halkaa hore hadduu inoogu qori lahaa kifaayay noqon lahayd hadalkii badnaana waynu ka maarmi lahayd wayanxasir wuxuu ku soo ururayaa cilmu lmacaani cilmiga macaanigiihi wuxuu ku soo ururayaa fii amaaniyati abwaabin sideed baab iyo wa khaatimatin khaatimo ilaahay khaatimada ha inoo wanaajiye sideed baab iyo khaatimo ayuu ku soo ururayaa buu yidhi cilmiga macaanigiihi albaab alawal fi taqsiimi alkalaami ilaa khabarin wa inshaa baabka koobaad kalaamka ayaa la qaybinayaayoo khabar iyo inshaa loo qaybinaya khabar qaybna waa khabar qaybna waa inshe waa iska kooban yahay baabkani wa fii haada albaab baabkan waxaa ku sugan halaaatu mabaaxisa saddex mabxas baa ku sugan saddex dhinac baynu ka eegeynaa khabarka iyo inshaha almabxath alawal mabxaska koobaad fii xaqiiqati alkhabar khabarka iyo xaqiiqadiisa ayaynu sugaynaa alkhabaru khabarku maa yaxtamilu ka ixtimaalo weeyaan asidqa run iyo walkadiba beenba lidaatihi daatadiisa u ixtimaala khabarku waa intaa inshaha ka soo hor jeeday ma ogtahay khabarku waa hadalka runna ay ka suurtowdo beenina ay ka suurtowdo haddaan idhaa waan soomaahay dee runna way ka suurtowdaa oo waan inaan soomanahay waa laga yaabaa beenina way ka suurtowdaa oo inaanan soomanayn baa laga yaabaa hadalkaasi run iyo been ba u yeelan karaa hadalka haddaba run iyo beeni marley ay ka suuroobayso ayaa khabar loo yaqaanaa laakiin waa lidaatihi iyo lidaatihi wuxuu iskaga ilaalinaya maad arkaysaa saddex arrimood buu iskaga ilaalinaya lidaatihi horta qowlullahi waa la iskaga ilaalinayaa oo ilaahay qowlkiisa ee qaa'ilka adigu muhim waa qaa'ilkaa la iskaga ilaalinaya undhe qaa'ilka intaasa kaaga filan been qaa'ilka waa la iskaga ilaalinaya tusaale ahaan marka la yidhaahdo kaafiriintu naartay galayaan marka la yidhaah kaafiriintu amaa hebel naartuu galayaa baa la yidhi ninkii hebel la yidhaha naartuu galayaa laakiin ka ku hadlay ee qaa'ilka ah maadan eegin hadalkaasi run iyo been ba u noqon karaa hebel naartuu galayaa inuu naarta galaa waa suurtagal inuuna galinna waa suurtagal kolkaa run iyo beenba sowma ixtimaalayo waa khabar laakiin ka hadalkaa ku hadlay hadduu ilaahay yahay hebel naartuu galaya hadduu ilaahay yahay dee hadalkuunbaa run iyo been badhaye marka qaa'ilka la eego runuunbuu noqonaya nin khaa'inihi hadduu hadalkaa yidhaayu ninuu ninuu neceb yahay ku yidhaha ka warran hebelkaasi naartu galayaana hadalkaasi run iyo been buu badhaa kolka daa daatadiisa la eego laakiin qaa'ilka markaynu eegno inuu qaa'ilku khaa'in yahay ninka neceb dee beenaale weeyaan been buu iska sheegaya lakin hadduu khaatimada u wanaajiyo been bay u noqonaysaa waxaa jira waxa kaloo la iska ilaalinaya laazimka laazimka oo kale lawaasimta oo kale ayaa iyaguna noocaasa alkhabaru khabarku huwa khabarku maa yaxtamilu waxa uu ka suurtoobo weeyaan asidqa sidqiga iyo walkidbaba lidaatihi uu ka suurtoobo runna wuu noqonayaa beenna wuu noqonayaa waxaasaa khabar loo yaqaanaa daati ahaantiisa waxay labaduba uga suurtoobayaan waxa ka soo hor jeeda waxayna midnaba ka suurtoobayin waa inshaha inshuhu run iyo beentoona male haddaan idhaahdo hebelow istaag war istaag baan idhi istaag istaagtaasi been iyo run midna may noqon midna ma noqonayso been buu sheegay iyo run buu sheegay toona lay odhan maayo waayo waa inshe isagu been iyo run midna maaha haddaan idhaa eeg biyo isii haddaan idhaa biyo isii ma run baa mise waa been midna maaha laakiin hadda la soco oo biyo sidaasi waa lidaatihi unbay run iyo been midna ayna u ahayne laazim ahaan waan oomanahay bay ka dhigan tahay waan oomanahaydaasi run iyo been iyadu way noqon kartaa inaad ooman tahayna way suurtoobi kartaa inaadan oomanayna way suurtoobi kartaa lidaatihida inaga ilaalinaysa waxaa inshuhu been iyo run midna ma ixtimaalo khabarkuna been iyo run ayaa ka suurtowda alkhabaru khabarku huwa khabarku maa yaxtamilu waxaa ixtimaalo weeyaan asidqa iyo walkidiba lidaatihi halkaas saddex madhab baynu gelinaynay qowl اljumhuur iyo runta siday u yaqaaniin ninkii la odhan jiray ibraahim unadaam iyo runtii beenta wuxuu u kala yaqaanay ninkii la odhan jiray maxaan idhaahdaa iisoo sheeg ninkii la odhan jiray jaaxib oo ardaygiisa ah nadaam ardaygiisa weeyaan oo isna runtiiyo beenta saddexdaa madhab baa ku jira runtiiyo beentu waxay noqonayaan kolka ninku kolkuu beliyaa daliil yahay ama daliilkiisu uu daciif yahay in ummadda loo soo bandhigo laakiin ninka aan daliilkiisa laba tirin karaynin ka warran kaan daliilkiisa laba tirin karaynin way iskaga aamusaan jumhuurta waxay uga aamuseen culimada balaaqada daliilka ay wataan adiladooda cid tirin karaysaan jirinba hadda cid alla cid tirin karaysaan jirinba keed soo qaadani kuwan masaakiinta ah ayaa daliilka ay sheegteen kolkaa saxdii sidii saxda ahaa loo celinaya waayo waa muctaziladii oo daliilkii bay dhinac kale kuu geliyeen ma arkaysaa sidii saxda ahayd inaad u qaadatid ayaa haddaba lagaaga baahan yahay waxaan u malaynayaa in la fahmay beenta iyo runta waxaa la odhanaya ama noqonaya waxaa markuu kalaamkaagu mar beenuu noqonayo marna uu run noqonayo alkhabaru khabarku huwa khabarku maa yaxtamilu ka ixtimaalaya weeyi asidqa sidqi iyo walkidba kidbi lidaatihi daati ahaantiisa un kelmaddaa lidaatiha waxaa la iskaga ilaalinaya shalaynu soo sharxay wain shi'ta haddaad doonto faqul waxaba tidhaahdaa alkhabaru khabarku huwa isagu maa yataxaqaq ka uu sugnaanayo weeyaan madluuluhu madluulkiisu fi lkhaariji khaarijka madluulkiisa iyo macnihiisa soo shalay maynaan lahayn madluulka iyo musamaha iyo mafhuumka iyo macnaha iyo maqsuudka waa isku wada shay qura soo maynaan lahayn madluulka waa wixii shalayaan sharxaynin waa lafdiga macnihiisa weeyaan wain shi'ta haddaad doonto faqul waxaad tidhaahdaa alkhabaru khabarku huwa khabarku maa yataxaqaqu kuu sugnaanayo weeyaan madluuluhu madluulkiisu fi lkhaariji khaarijka waa nisbi alkhaarijiya biduuni biduuni nudqi hadalka li'idiisa bihi isaga adoon kuba hadlinba inuu cirku inaga sarreeyo inagoon ku hadlinba miyaadan garanayn inuu kaa sarreeyo waad garanaysaa waa biduuni nudqi bihi naxwu alcilmu naaficun cilmigu naafic weeyaan oo kaleba weeyaan faqad ahbatnaa waynu sugnay sifata nafci nafciga sifadiisii ayaynu sugnay lilcilmi cilmigii ayaynu u sugnay cilmigii ayaynu sifadii nafciga u sugnay wa tilka sifatu sifadaasi haabitatun way sugan tahay lahu cilmiga ayay u sugan tahay nafcigaasi dee caadi buu ugu sugan yahay sawaaun waxaana isku mid ah talafadta ku hadashay biljumlati saabiqati jumladaa hore am lam tatalafad ama kumaadan hadlina lianna nafca alcilmi cilmiga nafcigiisu amrun amar weeyaan amarkaasoo xaasilun xasilaya fi lxaqiiqati xaqiiqadii iyo walwaaqici waaqica wa inamaa anta adigu taxkii waxaad ka warramaysaa matafaqa calayhi annaasu waxay dadku isku waafaqeen qaadibatan dhammaan oo waqadat ay xukuntay bihi isaga asharaa'icu shariicooyinku oo wahadad ay hanuuntay ilayhi isaga ay hanuuntay alcuquulu cuquushu biduuni nadarin nadar liidii ilaa isbaatin isbaat la eego isbaatkoo jadiidin isbaatkan jadiidkii waa hadalkaagan hadalkaagaba intaan la eegin ayay cuquushu ku hanuuntay shareecaduna ay xukuntay dadkuna ay isku wada waafaqeen buu ku yidhi inuu cirku kaa sarreeyo oo kale tusaale ahaan dee waa runtii walmuraadu waxaa looga jeedaa bisidqi alkhabari khabarka sidqigiisa waxaa looga jeedaa mutaabaqatuhu mutaabaqayntiisa lilwaaqici waaqica uu mutaabaqaynayo iyo wa nafsi alamri nafsuulamarka walmuraadu waxaa looga jeedaa bikidbihi beentiisana cadamu mutaabaqatihi mutaabaqa li'idiisa lahu uu mutaabaqaynaya buu kuleeyahay waaqica kolkaa tacriifkii jumhuurtu qaatee ma arkaysaa kii ibraahimu nadaamiya kii jaaxidba wuu iskaga aamusay fa jumlatu alcilmu naafic jumlada alcilmu naaficihi in kaanat nisbatuhaa nisbadeedu hadday tahay alkalaamiyatu ee kalaamiyadiihi wahya iyaduna hubuutu nafci lilcilmi weeyaan almafhuuma ee la fahmayo min tilka aljumla mutaabiqatan hadday tahay mid mutaabiqaynaysa linisbati alkhaarijiya ay muwaafiqatan mid waafaqaysa limaa fi lkhaariji waalwaaqic waxa waaqica iyo khaarij ka yaala fa sidqun run weeyaan wa ilaa haddii kale ay khilaaftana fa kidbun been weeyaan naxwu beentu waa maxay aljahlu naaficunba wey haddaad tidha aljahlu naaficun ma runba jahliguma naaficbaa nisbadii kalaamiyada ahay tii khaarijiyada ahayd bay khilaaftay haddaba fa nisbatuhu nisbadiisa alkalaamiyatu ee kalaamiyadiihi laysat ma aha mutaabiqatan mid mutaabiqaynaysa wa muwaafiqatan waafaqaysa linisbati alkhaarijiya nisbada khaarijiyada abuu ku leeyahay halkaa waxaynu kaga soo baxnay tambiih bay culimada barhkood ka dhigaan waa maa huwa sidqu khabarka markaad tilmaamaysid tacriifka khabarka unba intaa inoo geeyey tacriifka khabarka unba intaa inoo geeyey kolkaa maa huwa sidqiga waa maxay ama runtu waa maxay marka lagu yidhaah ayaad odhanaysaa runtu waa noocaa khabarku waa khabarku waa maxay kolka lagu yidhah baad odhanaysaa khabarku waa noocaa run iyo been buu ixtimaalaa markaasaa lagu odhanayaa runta baliisheeg runtu waa goorma ama beentu waa goorma markaasaad sharaxaa bixinaysaa waana sharxii jumhuurta ayuu sheekhu qaatay iminka wuxuu doonayaa aqraad yar oo kooban inuu ka hadlo waa aqraadda kalaamka loo sameeyo wuxuu yidhi alaqraadu aqraada allatii aqraada min ajlihaa darteed yulqa alkhabaru khabarka loo sameeyo ama hadalka loo tuuro buu ku leeyahay ayaynu halkan ka galaynaa ninku muxuu u hadlaa markuu hadlayo muxuu u hadlaa tusaale ahaan tusaalaynu u baahannahaan u malaynayaa iminka cajalkan yare agtayda yaalla inuu wax ku duuban yahay iyo in kale ma kala ogi laakiin adigaa kala og intaad cajalka soo qaadaad cajalkan waxbaa ku duubana ka daa hadalkaa ujeeddadaad ka lahayd waa maxay waxaanan ogeyn inaad ii sheegtid baad hadalkaa ujeeddadaadu ayuu ahaa soo saa maaha kaa waxa loo yaqaanaa ifaadat lmukhaaab baa la yidhahdaa ifaada faa'idat lkhabar baa loo yaqaana faa'idat lkhabar faa'idat lkhabar oo khabarkii iyo shee warkii aad warramaysay ayaad aniga ii faa'iideynaysay kaa horta waa loo warramaa waa kow ka labaad ee loo warramaana tusaale ahaan cajalkan ayaan ku idhi hoo wax ku soo duub waa cajal hortaana wax lagu duubay anigu waan ogaa inuu cajalkan wax ku duuban yahay adiguna waad og tahay laakiin kuma ogi ogaan waan ku imtia imtixaan baan kaa qaadaya waxaan isleehay bar ninkan inuu fahmayo cajalka wax ku duuban yihin iyo ka kale anu waan ogahay laakiin adigaan imtixaan kaa qaadaya markaad cajalkii iga qaaday ayaad adna laftarkaagu dareentay waxaad tidhi cajalkan waxbaa ku duuban ma waxaanan ogeyn baad ii sheegaysaa so anuu ma ogeyn inuu cajalka wax ku duuban yahay haa waxaanan ogeyn iima sheegaysid dee waan ogaabaa cajalkan waxbaa ku duuban kolkaad i leedahay laakiin maxaad ii sheegtay inaad og tahay adigu inuu cajalka wax ku duuban yahay inaad og tahay unbaad ii sheegtay tusaalaan ku siinaya nin bay ubadkiisu wada fiicfiican yihiin ay wada toosan yihiin ay dariiqa si fiican u haystaan ninkaasi ma aha nin ciyaalkiisa uleeyaba ulba ilayn wax uguma qabto ulba ciyaalka kuma dayo laakiin muxuu ku sameeyaa wuu uu waaniyaa un waano un bay heerkaa ku gaadhin kolkaa unbaad uye u yeedhay maalinoo waryaa hebel un baad tidhi ilan ciyaalkaagan yaryaree wada toosan ma ulayside waad waanisaa uun markaad hadalkaa ku leedahay ma wuxuuna ogeyn baad u sheegaysaa inuuna isagu ciyaalkiisa ulayn miyaad u sheegaysaa waa maya laakiin maxaad u sheegaysaa inaad og tahay adigu nooca uu ciyaalkiisa ula dhaqmo intaa un baad gaadhsiinaysaa kaana maxaa loo yaqaanaa hadalka noocaasoo kale kolka loo ilqaynayo waxaa loo yaqaanaa laazimu lfaa'ida waa laazim laazimu lfaa'ida baa la yidhaahdaa labadaa ujeeddo ayaa ugu waaweyn waxa kalaamka hadalka waxa loo jeediyo labadaasaa ugu waaweyn laakiin ujeeddooyin kale oon asal ahayn labadaasi waa asal ujeeddooyin kale oon asal ahayn soo muqtadalxaal maynaan sheegaynin xaalku labadaanbu dalbaya ujeeddooyin kaleo oon asal ahayn ayaa jiroo tiro badan toddobuu inooga misaalinaya ujeeddooyinkaa dambe bal hadda labadan aan eegno alaslu waxa asal ah fi lkhabari khabarka waxa uu asal ah an yulqaa in la tuuro liaxadi liaxadi qaradayni laba qarad midkood in loo tuuro labada qarad waa kuwii aan kuu sheegayay kow imaa ifaadatu lmukhaatab ninka mukhaatabkaa inaad u faa'iideynaysid alxukma xukumka aladii xukumka tadamanathu ay wadato aljumlatu jumladu idaa kaana kolka uu yahay jaahilan lahu mid aan garanaynin jaa caliyun baa tidhi nin aan garanaynin inuu cali yimid kolkaa waa kan wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa daalika alxukmu xukumka faa'iidata alkhabari baa lagu magacaabaa naxwu addiinu almucaamala diintu waa mucaamalada wanaagsan ee ummadda lala yeesho waa mucaamalo un dee diintu diintuba waa mucaamalo waa xasriba xataa waxaan mucaamalo ahayn maaha waa ilaahay si aad ula mucaamaloon lahayd iyo makhluuqa si aad ula mucaamaloon lahayd haddaba addiinu almucaamala kolkaad tidhaa nin aan garanayn diintu nooca ay tahay kolkaad hadalkaa ku tidhaahdo dee wuxuu noqonayaa faa'iidatu lkhabar buu noqonayaa waa qeybtii koobaad wa imaa ifaadatu lmukhaatab mukhaatabka u faa'iideyntiisa in hadalka loo ilqeeyo maxaa loo faa'iideynayaa mukhaatabka ana almutakalima ninka hadlayaa caalimun inuu og yahay aydan mar labaad baan ku noqonaye bilxukmi xukumka الذي حكمك يعلمه المخاطب مخاطب كو غرانيو مخاطب كان الله هدليسا waxa uu og yahay inaad adna og tahay un bad gaarsiinaysa waa ninkii aad kula haydeen caruurtaada ulku ma edbiside waanaad ku edbisaa te caruurtiisa maad uga warramin inuu ku edbiyo ma naftiisa aad uga warramin ugama warramaysid war uuna garanayne waxaad leedahay waan ku ogahay hebeel caruurtaas saad ula dhaqanto la soco hadda kamaa taquulu waaba sidaad ugu qowlaysid litilmiidin arday oo akhfaa qariyey calayka adiga kaa qariyey najaaxahu guushiisa filimtixaan uu ka soo hooyey imtixaankiibuu si fiican ugu guulaystay guulaysigiisii uu guulaystay buu kaa qariyey wa calimtahu waad ogaatay guushii min dariiqin aakhara dariiq kale ayaad ku ogaatay dariiq kale inuu ninkii guulaystay ayaad meel kale ka soo ogaatay maxaad odhanaysaa anta najaxta fi limtixaan waryaa waad guulaysatay imtixaankii waad guulaysatay kolkaad leedahay ma naftiisa aad uga warramaysaa inuu guulaystay isagaa naftiisa kaaga warran sow maaha bimacnaa waxay ka dhigan tahay waan ku ogahay inaan guulaystay waa laazim buu kani noqonayaa wayusamaa dalika alxukmu xukumka waxaa lagu magacaabaa laazim alfaa'ida baa lagu magacaabaa laazim alfaa'ida waxaa loogu magacaabay miyaad garanaysaa faa'idatulkhabarka ayuu mar kasta laazim u yahay weeyaan oo eeg ninku hadduu ku yidhaha jaaa caliyun adoon cali imaatinkiisa ogeyn maxaynu ka dhignay sow faa'idat alkhabar ma ahayn faa'idat alkhabar ninka jaaa caliyun ku yidhi adiga kaaga warramay cali imaatinkiisu war labaad buu ku siiyey oo laazimkiiya wuxuu kuu warramay ninkaasi lama faa'iido hadduu ku yidhaha hebel baa yimid adoon hebel kaa ogeyn laba arrimood buu kaaga warramay labada arrimood waa maxay midi waa mida inuu hebel yimid wuu kuu sheegay sow kow maaha ka labaadna inuu og yahay inuu hebel yimidna wuu kuu sheegay labada arrimood baad qaadanaysaa kuusheegay oo hadduuna ogeyn ma hebel baa yimid buuba ku odhan lahaa waa maya sow maaha haddaba laazimku waa inuu og yahay daa keliya weeyaan mararka badhkood ayaa faa'iidada adigu aad ogaanaysaa markaad faa'iidada og tahay keliya waxaad qaadanaysaa dee qaybtaa kaluun ee laazimka ah laazimka keliyaad markaa qaadanaysaa taa ayuu doonayaa inuu inoo tilmaamo laazimka keliya marka aad qaadanaysid ama aad ogaanaysid waqad yulqaa in la tuuraa laga yaabaa alkhabaru khabarka in la tuuro ayaa laga yaabaa calaa khilaafi alasli khilaafu اlasl in lagu tuuro ayaa laga yaabaa liakraadin akraad baa loo tuurayaa ukhraa kale oo tustafaadu laga faa'iidaysanayo ama laga garanayo min siyaaqi alkalaami kalaamka iyo siyaaqa qaabku u socda uun ahamuhaa waxa ugu muhiimsani waa toddobadani hadda eg alistirxaamu walisticdaaf istirxaam waa in naxariiso naxariiso dalab iyo isticdaaf cadaf iyo dhimrin markaad ruuxa leedahay hebelow ii nax hadalka noocana loola hadlaa inii faqiirun ilaa cafwi rabbii waxaad tidhi inii faqiir anigu waan baahanahay ilaa cafwi rabbii haddaad tidhaa inii faqiirun ilaa cafwi rabbii maxaa laga faa'iidaysanaya halkaa amaase laga qaadanaya inii faqiirun ilaa cafwi rabbii kolkaad leedahay waxaa laga faa'iidaysanayaa hadalka noocaaya kolkaad u dhigayso inaad ilaahay naxariis ka dalbaysid nabiyullaahi muuse kolkuu lahaa ma garanaysaa rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahu wixii aad ii qadartay ee risqi ahaa maanta waan u baahanahay soo ilaa sideed maalmood sagaal maalmood sow ma gaajoonaynin oo intuu dhirtaasoo dhex mara caleenta ma soo cunaynin oo meeshuu dedegan yahay kama soo leexanaynin caleenta mooyaane wax kaluu cunayay ma jirin wuu cagaagnaa kiyo suuqii aroortii u baxay unbaa la yidhi ina almaaa yaatamiruun mali wuu kuusii tashanayaaye fakhruj inii laka min annaasixiin anuu aad baan kugu naseexaynayaaye magaalada ka baxun baa la yidhi kii oon kabihiisii saxda ahaa haysanin oon libaaskiisii iyo labiskiisii toona haysanin oo suuqa u yar dhaadhacay un kolkii la yidhi waan kuu naseexaynaya ka baq ka baq fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab kiioo daymo daymoonaya oo isla malaha iminkaa lagu soo gaadhaya buu magaaladii ka cararay oo kolba wadooyinka aan dadku marin buu marayey waa kii de weligiina madyan ma arag waa kii yidhi casaa rabbi an yahdiyanii ilaa sawaa'i sabiil ilaahay baan ka ka rabaa buu yidhi in waddada igu hanuuniyo intaasoo maalmood bu ayuu xidhka un dhex socday xidhkaa un uu caleentaa cunayey kiioo gaajo besdiiya kolkuu hablihii adhiga u waraabiyey ma garanaysaa de nin tababar ilaahay qaba buu ahay waad garanaysaa oo faadkiisu nin wax dilayuu ahaa oo laagiisa yaraad garanaysaa heerkuu gaadhsiinayey dhagixii idlaa koob iyo tobanka nin qaadayay isagoo culimada bedhkood mayna odhan laag yarunbu ku dhuftay ya qacma ahaba ulama tegin bay yidhahdeen waa bacdu lmufasiriin kolkaa nin ilaahay dee tababar siiyey buu ahaaye markii aad garanaysid halkaa markuu marayo ayuu de gaajuu dareemay kolkaasuu yihi rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir soo ilaah i naxariisa maaha qaabka ilaahay loo baryo ambiyada in laga barto weeyaan inagu waxaan odhanay ilaahu waxaa keen baynu odhanayna ilaahu waxaa keen allaahuma anzilnaa baynu odhanayna soo deji waa qaab amare ma arkaysaa waa qaab amar soo deji baabad leedahay muusena wuxuu leeyahay hadda isii ma odhan xataa rabbi inii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilahu waan u baahanahay buu yidhi waan u baahannahay waa nidaamka iyo qaabka ilahay aad u baryaysid weeyaan waa istirxaamkan iminkaan hayno ka labaad waa taxriiku lhima ilaa maa yalzamu taxsiiluh taxriiku lhima himigaaga ayaa la dhaqaajinayaa ilaa maa shay baa loo dhaqaajinayaa yalzamu waajib uu yahay taxsiiluhu inaad heshaa shay inaad xasilisaa mar kasta uu laazim kugu yahay ayaa himigaaga lagu dhaqaajinayaa waa maxay naxwu laysa sawaan caalimun wajahuulun laysa sawaan ma sinno caalimun nin aqoonle iyo wajahuulun nin jaahiliye miyay siman yihiin nin cilmiliya nin jaahiliye waa maya saw maaha haddaba hadalkan maxaa looga jeedaa bimacnaa inaad cilmi yeelataa waa shay laazim kugu ah waa taxriikulhima himigaagaa la kicinayaayo la toosinaya adaa lagu baraarujinaya war waxbaro ma sino nin waxbartiyo nin kale eh hadalkan ninkii ku hadla ee koobaad nin inan u sheeko tegey buu ahaa inan buu u sheeko tegayoo inantii isagoo dhexda maraya oo ay meel fiican sheekadu u socoto ayuu nin kale meel kale uga sheeko yimid inantii markuu meel kale uga sheeko yimid ayay inantii ninkii dambe inay la qabsatay buu ka baqay kolkaasuu yihi salii in jahilti naasa canna wa canhumu falaysa sawaan caalimun wajahuulun wuxuu yidhi hiblaayeyda anu wax kale ma garanayoon ku idhaahdee intaad mujtamaca iyo dadweynaha intaad u tagto bal hadda labada yadabana soo warso buu yidhi midka iyaga qaaligaa dadkaa kuu sheegaya kaasaad kolkaa raaci doontaaye ka falaysa sawaan caalim aduu cilmi nooma lihide dadkaa cilmiga noole balaradoo suuqa teg buu yidhi oo na soo warso isku kaayo doorsan maysid buu leeyahay ka saddexaad idhaaru dacfi waalkhushuuc waa adigoo muujista inaad aada u taag daran tahay wax awoodood isla haysataana ayna jirin iyo khushuuc iyo tadaruc waa nb nebigaa ilaahay hadalkiisa nabiyullaahi kumuu ahaa nabiyullaahi wuxuu ahaa zakariya soo maahayn rabbi inii wahana alcadmu minii isagoo da-a ayuu damcay cid dhaxalka ka reebta dhaxalkii diintii cid ka reebta ayuu damcay markaasuu ilaahay beryayey welad saalixa inuu ilaahay siiyo markaasuu yidhi rabbi rabbiyow inii aniga wahana alcadmu laftii waa i daciiftay oo minii aniga xaggayga ah lafihii ilaahu way i daciifeen dhabarkiibaa i furtay xididadiibaa i dabcay da-daasaa noqday rabbi kolkaasuu le ilaahow na sii cid naga dhaxasha dee khayrkan iyo wanaaggan aanu hayne saalixa ah ilahina waa ajiibay rabbi inii wahana alcadmu kolkuu leeyahay ilaahay ma wuxuu u sheegayaa baad umalayn wuxuuna ogeyn oo faa'idatulkhabar ah faa'idatulkhabar inuu ninkan lafihiisii daciifeen ilahay se uma ogo de ilahay faa'idatulkhabar muu sheegayaa waa maya laazimka miyuu u sheegayaayo ilaahay miyuuna ogeyn zakariye inuu daciifay oo ilaahu waan daciifay daa miyuu odhanayaa waa maya labadaba ilaahay wuu og yahay haddaba waa maxay hadalkan macnihiisu rabbi inii wahana alcadmu minii kolkuu leeyahay rabbi inii wahana alcadmu ilahu lafihii baa i daciifay kolkuu leeyahay waxa weye ilaahw i naxariiso oo waxa aan ku weydiisanayo ilaahu iska kaysi inan kaa yareen kaa baryaday ilahayna halkiibuu ku ajiibay oo waynu garanaynaa inankiibaa la siiyey aynu garanayno aynu fahmayno ka afraad waa idhaaru taxasur adigoo qoomamo muujiya iyo wataxasun werwer qoomamiyo werwer haddaad muujiso isaguna waa kan rabbi inii wadactuhaa unfa ilaahayo waan dhalay bay tiri iyadoo dhadig welimana maryamo bintu cimraan hooyadeed markay xamligii dareentay dee inagu waxba xataa xoolihii bay iminka inagu yaraadaye ummadihii hore inamadana way waqfiyi jireen waqfi inagu kitaabtaynu waqfi ubixinaa saw maaha kitaabtan qur-aanka kitaabtaynu waqfi ubixinaa inu nidhaa kitaabka masaajidkaasaan ku waqfiyey gogashaa masaajidkaasaan ku waqfiyey iyagu inamadana way waqfiyi jireen oo ninku hadduu dhowr inan dhalo wuxuu odhan jiray dhowrkaa inan adduun iyo aakhiraba ka shaqaysta inankan ay tahay saw maaha adiga aabba masaajidkaa kugu waqfiye masaajidkaa un adigu joog masaajidkaa un ka shaqey baa la odhan jiray kolka waxaa jiray maryama markay maryamo hooyadeed markay xamligii iyo uurkii dareentay waxay filatay ama ay malaysatay inuu uurkani noqon doono maxay inuu noqon doono inan markaasay tidhi ilaahu waxaan kuugu nadray uurkaasi hadda meesha ma soo dhiganin inuu gabadh noqon doono la soco uurkaasi kolkuu dhasho inan masaajidkaa baytulqudusa ku waqfiyo uurkaa ilaahay bay ballankaa la sii gashay dee way dhashay markay dhashay maryamay noqotay oo inana maryam markay inan noqotay inantu masaajidka hawlihiisa uma qumi karto waxaa laga yaabaa wakti caadale inay ku beegto waxaa laga yaabaa waa dumar oo waa cawro oo gurigoogaba inay kasoo baxdaa inayna munaasib ahayn markaasay dee ayay maryama aad u hooyadeed ba aad u naxdo u werwerto u qoomamootay kolkaasay tidhi rabbi inii rabbi inii wadactuhaa unsa ilaahayow hadda waan dejiyey iyadoo dhadig iyadoo dhadig ayaan dhalay inantii la soco bay tihi dhadig bay noqotee la soco waxaan kuugu ballan qaaday waxaad la socotaa rabbi inii wadactuhaa unsa markay leedahay ilaahay ma waxay uga warramaysaa wuxuuna ogeyn oo xamligii inuu dhadig noqday ah waa maya faa'iidatulkhabar buu kaasi ahaa ilaahay haddaba ma waxay u sheegaysaa ilaahay inuuna ogeyn iyadu inay og tahay dhadigan laazimkii weeyaan oo waa maya haddaba maxay maxay ujeedaa rabbi inii wadactuhaa way qoomamoonaysa werwer un baan ka hadlinaya dumarku inta badan way isla way isla hadlaan markay werwerayaan kolka werwarun baa ka hadlinayo rabbi inii wadactuhaa unsa kolkay leedahay way werwarsan tahay aad bay umru- u murugoonaysaa kalaamkaa werwer baa kolkaa kasi- ka yeedhsiiyey weeyaan waa kii ilaahay u jawaabee la yidhi aynu garanayno laysa dakaru eh, walay- eh, lay- laysa dakaru walaysa dakaru kal unsa dakarku unsadoo kale maaha iska dhaaf ka shanaad waa idhaaru lfarax adigoo muujiya inaad aada u faraxsan tahay bimuqbilin wax imika kuu yimid bishaaro kuu soo gashay baad aad ugu faraxsan tahay washamaata waxaad shamaata ku samaynaysaa bimudbirin wax kaa jeedsaday shamaataad ku samaynaysaa wax kaa tegey ayaad aad ugu sii faraxsan tahay tegiddu kaa tegey wax kuu yimidna waad ku bishaaraysanaysaaba kaasina waa maxay aayaddan qur'aanka jaaءa alxaqu wazahaqa albaail waqul sawmaay nebi maxamed maxay dhawaa la yidhi waqul jaaءa alxaq wazahaqa albaail muxamedow waxaad ummadda ku tidhaa jaaءa alxaqu xaqii baa yimid wazahaqa albaailu baailkiina waa baaba'ay haddaba ummaddu waxay indhaha ku hayaan inuu nabiyullaahi moxamed loo soo diray oo warkiisuba cadaalad uu yahay sawtaa ma ogo baatilkii inuu jeedsaduu dhaqaaqay uu dabada jeediyeyna wayba arkaanba saw saa ma aha ummaddii de way og tahay kolkay xaqii aragtay iyo cadaaladii cadaaladii kolkay aragtay ummaddu waayo waxaynu dareemaynaa cadaaladii islaamku uu lahaa cadaaladii nebigu uu ku baaqayey baynu dareemaynaa cadaalad cadaaladii khulafadiisu ay ku baaqaysay baynu dareemaynaa xataa cadaaladani maaha tu muslimiinta keliya loo samaynaye waa tu xataa muslim iyo gaalba loo samaynayo oo dee asxaabtu waynu garanaynaa diinta waxay ku gaadhsiiyeen ma ahayn xoogun seefuun ma ahayn waxay siteen seef keliya un ma ahayn haddaad hub un qaadato tidhaa ummadda waan qabsanayaa dhulkoogun baad qabsanaya quluubtooda ma qabsan kartid qalbigoogu wuu ku lacnadaya wuxuu ku arkaa nin waddankoogii furtay laakiin qalbi waddankoogii unbaad qabsatee qalbigooga maadan qabsanin asxaabtu kolkay dhul qabsadaan qalbiga ummaddana way qabsanayeen qalbigana way qabsanayeenoo ninkaasi intuu seefta qaatuunbuu si ikhlaasu ku jiro asxaabta macooga uga dagaalamayay agtooda maxay taasi ku dhacaysay dee akhlaaq bay ku baaqayeen akhlaaq baa meesha socotay gaal iyo islaamba cadaalad baa sheekh meesha u jirtay labadii nin ma garanaysaa ninkii muslimka ahaa ee munaafiqa ahaa iyo ninkii yahuudiga ahaa ee shayga isku qabsaday yahuudigu markiiba wuxuu gartay nebiga cadaaladiisa wuxuu yidhi arrinkaa waxa inoo kala xukumi un yahuudiga arrinka iska lahaa moxamed kii muslimka sheeganayeyna wuxuu yidhi axbaarta yahuudeed ba iyagu haa wax yar bay qaataane kuwaa unbay unban iskula tegayna tii muslim kii muslimka sheeganayay t c bay noqoto yahuudigii baa ayaa ayaa t c lama yeelayo nebigaa la iskula yimid nebigu yahuudigiibuu uxukumay sidaynu garanayno soo saa maahayn yahuudigii markii loo xukumay arrinku intii wuu soo dhaafay kii islaamka sheeganaya yidhi kuma qanacsani xukumkaaya abibakar belinooge abibakarna dariiqii nebigunbuu raacay mus- yahuudigiibuu uxukumay cumar markay marayso ayuu cumar yidhi xaqa anaa haya buu yidhi cadaaladda mar dambe dee isku qabsan maysiina si fiican baan idin kala saaraya ee balkaaleya buu yidhi yar suga buu yidhi gurigaan alaabta ka soo qaatee intuu seeftii soo qaatay ayuu kii munaafiq ahaa kurka ka jaray waa kii islaamka sheeganayey yahuudiga laftarkiisu markaa uu yar naxay oo werwarayo islaamka cadaaladiisa inuu ma eegin wuxuu yidhi arki islaamkoogii dilay malaha adnigu ku dili doonaa orod buuse sii daayey uu ka dhaqaaqay kolkaa islaamka cadaaladiisu noocaasay ahayd kan muslimka islaamka sheeganaya hadduu gardarro sameeyo yaa u joojinaya soo ma garanaysa cali ibnu abi taalib kii ku qabsaday shaygii yaraa maradii yarayd ee cali ka dhacday waad garanaysaa waxaa jira haddaba cadaaladaasu islaamku ku baaqayo ummaddu way wada ogey so warkaasi war lahayo maahayn oo suuqa iyo shaarica wada yaala haddana nebigaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebiyo ummadda jaaءa alxaq xaqii baa yimid wazahaqa albaail baailkiina wuu baaba'ay wuu jeedsaday baailkii ummadda ma waxayna ogeyn baa loo sheegaya oo ummaddu sawtii ogeyd maaha inuu xaqii yimid ee nebiga arkaysa iyo cadaaladiisin baailkii inuu baaba'ayo sawtan arkaysa indhaha ku haysa ummaddu waxayna ogeyn looma sheegayo de haddaba waa maxay waxaan loo sheegayaa waa farxad waa idhaaru lfarax baa la yidhahdaa idhaaru lfarax waa farxa weeyaan ku farxa nimcadan ilaahay keenay ku farxa jaaءa alxaqu wazahaqa albaatil alla ilahay cadaaladii baa meesha ha ku farxa cadaaladii baa meesha calankeyga la taagaya weeyaan ka lixaad waa atawbiiq canaan weeyaan canaan baa laga yaabaa inaad hadalka u tidhaahdid ka qawlika waa odha- odhaahdaada lilcaasir ninka simbirin ruxooday aad ku tidhaahdo ashamsu taalica inagu waxaynu nidhaa madin dhaladahay duhur baad joogtaaye baynu nidhahnaa nin hadduu kufu haddana kucuu kufa ka waran waa nin caadiya waa inan yar odayna maaha uu kacaya una uu kufayaa un maxaad odhanaysaa ashamsu taalica habeen ma joogtid baad odhanaysaa maxaa kugu dhacay ashamsu taalica kolkaad leedahay cadaadii baad soo jeeday waa ku sidee ninkani miyuuna arkaynin ninkan kufaya inay cadaad soo jeedo wuu arkaya ma waxaad umalaynaysaa cadaadku inuu soo jeeday inuuna garanayn wuuba arkaa indhuhuba ku hayaaye adigana wuu koog yahay inaad og tahay فائدة الخبر إيا لائز- لازم الفائدة أنا ومش يجيش لكن وعنان وتوبيخ ميادن بلاء هيدي ويان ka toddobaad atadkiir bimaa bayna almaraatib min atafaawut waa adigoo ruuxa u sheega maraatibtan furuuqda udhaxaysa iyo maraatibtani siday u kala qaalisan tahay waa maxay waa naxu laa yastawi kaslaanu wanashiid nin baad leedahay waa nin wahsadaa wakti kasta waa nin caajisa umuurta oo dhan cajsi baa dhaafinaya maxaad ku odhanaysaa ninkaa laa yastawi kaslaan wanashiid war nin kaslaanoo wah wahsi badan iyo nin nashiidihi mar laba ma isku derajay noqonayaan miyay isleegaanayaanba hadalkan maxaad uga jeedaa waxaad uga jeedaa waxaad caddaynaysaa martabada udhaxaysa inay aada u kala fog tahay nin nashiid ah iyo nin kaslaan ah nin wahsadoon waxbaba qabsan karaynin ka waran oo hurdo uun camalkiisuba hurdo uu yahay iyo nin nashiid ah oo aada u firfircoon ma isku ma martabadoodaad xusuusinaysaa farqiga udhexeeya inuu aada u weyn yahay halkaa waxaynu kaga soo baxnay marka la hadlayo haddaba bal qur'aanka dib ugu noqda qur'aanka dib ugu noqda oo min maxaan ku idhaha min min alfaatixa ilaa birabbi nnaas bal aayad kale aayad kasta intaad soo qabsatiin aayaddaa ujeeddada loo keenay keena iyo nooca ay tahay hadday tahay faa'idatulkhabar hadday tahay laazimulkhabar hadday tahay istirxaam hadday tahay taxriikulhimma hadday tahay idhaaru dacf hadday tahay idhaaru taxasur hadday tahay idhaaru lfarax hadday tahay tawbiiq hadday tahay atadkiir bimaa bayna almaraatib qur-aankuba dee kama baxayo kama baxaye bal adigu intaad dib iskugu noqoto soo baadh oo meel kasta ood aragtid hal ujeeddada laga leeyahay ujeeddadii laga lahaa baad helaysaa markaad alxamdu lilah leedahay alxamdu lilah ilaahay baa ammaan le رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انت سودان با جمله جمله سوى خبريه وجدده لو لو لو يمد ما حد اركتنتها جمله الحمد لله كل قد لهي الهي با مهد له كل قد لهي الهي با مهد له كل قد لهي waxa laga yaabaa tarkiibka kolba noocaad u adeegsatid baa lagu eegaya adiga waxa laga yaabaa dhib baad ku jirtay hadaad ii dhageyso dhib baad ku jirtay dhibkii buu ilaahay ka saaray farxad iyo ballaadh iyo nimco ayuu ilaahay kuugu soo bedelay maxaa tidhi kolkaa alxamdu lilahi aladii akhrajanii min hadihi dulma waxa mahadle allaha dulmigan iga saaray baa tidhi iyo madowga alxamdu lilah daa ujeeddadaad ula timid miyaad garanaysaa waa idhaaru lfarax idhaaru lfarax wa shamaat idhaaru lfarax bimuqbilin washamaatah bimudbirin xanuunkii iyo dhibaatadii iyo cidhiidhigii baa kaa tegayse farxaddaa yar iyo nimcadaa yarna waad heshay haddaad ilaahayd la hadlaysid ka waran ilahay baabad la hadlaysaayo waxaad tidhahda intaad salaada gashay alxamdu lilah rabbi alcaalamiin amaan waxaa la allihina abuuray baa tidhi maxay noqonaysaa taasina ilahay baabaad ku xamdiyeysaa iyood la hadlaysaa kolkaana waa madxi mujarad lmadxi baa loo keenay waa madxi kolkaa lilmadxi weeyaan amaanun baa loo keenay markaa amaanun baad loola yimid iska dhaaf nin baa hortaada ku kufay kaa da'yar adiguna oday baad tahay nin kaa da'yar ayaa hortaada ku kufay adna odaybaaba tahay gaboobay oo dhacay markaasaa tihi alxamdu lilah aladii lam yajcal milaka wa waxa ammaan leh allahan adoo kale iga dhigin baa tihi adoo kale adoo iga da'yar ayaad haddana kufaysaa maxaad u aragsan tahay taana waa tawbiiq ninkanaad ku canaananaysaa kolka almuhim waxa weeyaan kalaamka kolba qaabka loo adeegsanayo aday kula jirtaaye bal soo yar nidaami ama soo yar baadh baadh almabxath athani mabxathka haaniga ah fi kayfiyati ilqaa'i almutakalim ninka mutakalimkiihi ilqaha uu ilqaynayo alkhabara khabarka uu ilqaynayo lilmukhaatabi mukhaatabkana uu u ilqaynayo weeyaan ninkan haddaba mutakalimkiihi markuu mukhaatabka la hadlayo qaabka uu ula hadlayo weeyaan warkan iminka aynu isku sheegaynaa waa mukhaatabkii oo hadlaya mutakalimkiina la hadlaya qaabkii uu ula hadlayay weeyaan qaabkanaan rabnaa xaytu kaana algaradu qaradku kolkuu yahay min alkalaami kalaamka looga dan leeyahay alifsaaxa in la fasaaxeeyo iyo walidhaara muujin yajib waxa waajib ah an yakuuna almutakalimu mutakalimku inuu noqdo maca almukhaadabi mukhaadabka miciisa ka tabiibi nin tabiibo oo kale oo maca almariidi mariid la jooga waa inaad noqoto tabiib nin dhakhtara oo mariid la taagan hadduu mariidku kuu soo galo miyaa dawaduunu qortaa sumaya maaha taasoo kale lagaga baahan yahay inaad horta xanuunkiisa baadho markaad xanuunkiisa heshaa dawada munaasibka u ah siinaysaa horta ninkani ninkaad la hadlaysid hadalkuu u baahan yahay baadh markaad ogaato hadalkuu rabo ayaad hadalka laftarkiisii u tuuraysaa oad u ilqaynaysaa kaa weeyaan yajibu waxa waajib ah an yakuuna almutakalimu mutakalimku inuu noqdo maca almukhaadabi mukhaadabka miciisa ka tabiibi tabiibka oo kale oo maca almariidi mariidka la jooga yushakhis wuxuu caddaysanayaa xaalatahu xaaladiisa horta xaaladiisuu doonaya nin baad doonaysaa inaad la hadasho saw maaha maxaad kula hadlaysaa inaynu fadhfadhinno ninkanaad eegaysaa inuu yahay nin fadhigan aan ogeyn iyo inuu yahay nin og hadduu og yahayba inaad fadhidid maxaad uga warrami caalimka dee waxaa looba warramay waa laga aamusaa sow kow maaha hadduuna ogeynna khaaliyu dihni hadduu yahay khaali dihni hadduu yahay dee waynu fadhinaa unbaad aayar odhan hadduu shikisan yahayna hal tawkiid baad u raacin hadduu munkir yahay uu leeyahay waa indhahaaga uuna waxani wax fadhiyaba maaha waa la wada taagan yahay hadduu ku leeyahay waa indhahaagunbaa kumoodaya kumootiinaya inaad fadhidiine markaa tawkiidyo badan ayaad isku raacinaysaa oo dabada isku gelinaysaa shakhis wuxuu caddaysanayaa xaalatahu xaaladiisa wa yucdiihi ninkaa wuxuu siinayaa maa yunaasibuha wax munaasib o ah xaaladiisa fa xaqul kalaami kalaamka xaqiisu an yakuuna inuu ahaado weeyaan biqadri alxaajati baahida qadarkeega laa zaa'idan canha mid ka ziyaadsan inuuna noqon lianlaa yakuuna si uuna u ahaanin cabathan ciyaar walaa naaqisan canha mid naaqis ka aan ayuuna noqonin lianlaa yukhila si uuna u dhimin bilgaradi qaradkii wahwa alifsaax walbayaan kaasana ifsaax iyo bayaan loo yaqaana hadalka markaad nin la hadlaysid hadalkiisan uu baahan yahay intaa uu baahan yahay wax ka badan ha ku odhanin wax ka yarna ha ku odhanin kolba intaa uu baahan yahay un baad siinaysaa iyadoo u dhiibaysaa waad aragtaa baan umalaynaya wlmulqa ilayhi lkalaam cidda hadalka loo tuurayo ama lala hadlaya wahwa lmukhaadaba mukhaadabka weeyaane lahu waxa uu ahaaday halaau xaalaatin saddex xaaladood ninkaad la hadlaysid saddex xaalo mid buu qaadanaya kow ima an yakuuna inuu ahaado khaaliya dihni dihnigiisu miduu maran yahay min alxukmi xukumka uu ka maran yahay waa ninaan waxaaba waru haynin inuu cali yimidba ma ogo waxa warba warkaaba ma hayo wa fii hadihi alxaal xaalkaa laa yu'akad lahu lkalaam kalaamka looma ta'kiidiyo licadami alxaaja baahi la'aanta ayaan loogu ta'kiidinayn ila tawkiidi tawkiidka loo qabo dee baahi tawkiidka keensata ayaan meesha oolinba waa licadami alxaaja ila tawkiid naxu akhuuka qaa'imun walaalkaabaa istaagay meel fagaaro ah maanta la joogoo laga hadlayay ninkan walaalkii baana meeshaa ilaynka kacay mana ogo isagu maxaad odhanaysaa yaa cali akhuuka qaa'im walaalkaabaa istaagay baad odhanaysaa waa tusaysaa walaalkaabaa istaagay undur ilayhi bal sii eeg baad odhanaysaa walaalkaabaa ma ogo inuu walaalkii istaagay ma garan aayarun baad la hadlaysaa ayaad odhanaysaa walaalkaabaa istaagay tawkiid waad ka ilaalinaysaa akhuuka qaa'im wamaa abuuka xaadiran aabbaha meesha ma imanin kolkaa la soco waxaa la tawkiidinayaa marna musbat buu noqoni oo waa akhuuka qaa'im walaalkaabaa taagan marna manfi buu noqonaya oo wamaa abuuka xaadiran aabbaha meesha ma joogo weeyaan wamaa abuuka xaadiran aabbaha goobta ma joogo waa maada xijaaziyada loo yaqaano weeyaan wamaa abuuka xaadirantu xijaaziyiin iyo tamiimiyiin baa isku haysta tamiimiyiintu waxay qabaan wamaa abuuka xaadirun xaadiruun xijaaziyiintuna waxay qabaan wamaa abuuka xaa wamaa abuuka xaadiran ayay qabaan xijaaziyiintaa sax ah waayo qur'aankaa xoojinaya xijaaziyiinta qur'aanka ayaa si toosa u xoojinaya xijaaziyiinta iska ilaali wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa haada darbu darbigan waxaa lagu magacaabaa oo min alkhabari khabarka ka tirsan ibtidaa'iyan ibtidaa'i baa lagu magacaabaa waxaa loo yaqaanaa ninka khaalid dihnigaa marka lala hadlayo ee hadal bilaa tawkiida lagula hadlo ninkani waa khaalid dihni oo warkaa ma haya sow maaha eeg cilmi la-aantani waa xaal soo xaalka maynaan soo baranin cilmi la-aantan waxba waxba ninkanaan ogeyn ogi ogi la-aanta warma ogaa uu yahay waa xaal xaalkaasi muxuu kaa codsanayaa adiga wuxuu kaa codsanayaa dee muqtaduu kaa dalbaya muqtadaha u kaa dalbaya waa maxay waa inaad hadalka bilaa tawkiid ka dhigtid kaasaa muqtadihiya cilmi la-aantu waa xaal hadalkan bilaa tawkiidkiihina waa muqtadihii markaad hadalkii keentid kiiyo bilaa tawkiidana waa mutaabaqadii balaaquu kolkaa hadalkaasi yeelanaya nin kasta oo warmooga markaad la hadlaysid hadalkaas si ad adag loogu loolama hadlo si fudud baa loola hadlaa warmoog hadduu ninku yahay si fudud oo sahlan ayaa loola hadlaa adiguba waad ogta waad garanaysaa hadduu nini maanta khalad kaa galo inan yarun baa ku yimid oo waxa lagu ninkaasa khalad kaa galay haddaad hadalka ku gubtid ka waran ninkii intaad u tegtid miyaad waxba ogeyn waxaa laga yaabaa wixiisiiba inuu yahay wixiisiiba inuu yahay baa laga yaabaa ninka waranku salaamayo qacanta intuu kuusoo fidiyo aad moodid inuu ku dhirbaaxayo soo musiibaynteeda la eg maaha kolkaa waxa marka ruuxa iskugu kiin horraysa hadalka markaad doonaysid nin balaaqa leh ama xataa ficliyan hadalka waa la dabciyaa si naxariisida ayaa loo muujiyaa kolkaad dabcisid kolba jawaabtuu ku siiyo ayaad hadalkaaga dambe ka dhigaysaa waxa ficilka isagu ku dhaqaaqee dambe ayaad adna ku abaalin doontaa wa yusamaa hada darbu darbigan waxaa loo yaqaanaa oo min alkhabari khabarka ka tirsan ibtidaa'iyan baa loo yaqaanaa wa ima an yakuuna inuu ahaado qaybta labaad mutaradidan ninka lala hadlaya inuu mutaradid yahay mutaradidka waa nin shakisan muxuu ku taradudaya ayuu ku noqnoqonaya fi lxukmi warka meesha yaalla daaliban wuxuu kaa codsanaya limacrifati inaad si fiican ugu sharaxdo فيستحسن كل واحد مستحسن ولا وناجستي تأكيد الكلام كلام كين لو تأكيديو الملقى إليه أي سجل لا توريو تقوية حوجين للحكم حكم كله حوجين أيو ليتمكن سي أم كان صدو من نفسه نفتيسة أو يطرح أو أطورو الخلاف خلافك وراء ظهره لبركيس دمع كتورو نحو إن الأمير منتصر نبا مودي إذا بدولي أمير كينو قوليشتي ينو نقوليشتنين هدون ورب أكلهينين الأمير منتصر نبضران سيوا قسمك ابتدائيك hadduu shikisan yahay oo warar isburburinaya uu maqlo kolkaa tawkiid baad gelinaysaa iyo ina alamiira muntasirun amiirkii uu guulaystay baad odhanaysaa wayusama waxaana lagu magacaabaa hada darbu darbigan oo min alkhabari khabarka ka tirsana dalabiyan dalabi baa la yidhahdaa dalabi waa ninka shikisan oo kale dalabi baa warkiisa la yidhahdaa hadalkaa lagula hadlayo hal tawkiid baana loo baahan yahay inaad gelisid ka saddexaad wa ima an yakuuna inuu yahay munkiran nin inkiraya lilxukmi xukumka ninkani xukumka o dhan ba inuu inkirayana waa ay dhici kartaa الذي حكمك يراد لدونه إلقاؤه إلقينتي سيليه سقلا إلقيه حكمك مو انكريا معتقد وحنا عقيدين يا خلافه حكمك خلاف كيسا فيجب وحواجب تأكيد الكلام كلام كين لو تأكيديه له إسقين لو تأكيديه بمؤكد مؤكد لو تأكيديه هل مؤكدة أو مؤكدين ما لم مؤكد أو أكثر ما وحكى سيبضا على حسب إنكاره قلب إنكار كيسو انت ولاجه قوة حاجة حوق إيه وضعفا حاجة تقدر رضا هدو آل حوق بدن يهيد توكيدات بدن بدكيني هدو ضعيف يهيد توكيدات يربت كيني waad la shaqaynaysaa naxu ina akhaaka qaadimun ina akhaaka qaadimun ina unbaa wax tawkiida meesha la keenay inahu laqaadimun halkaana laba tawkiid baa la keenay oo waa ina iyo laamka laqaadimun ku jira wallahi inahu laqaadimun halkana saddex tawkiid baa la keenay oo wallahi dhaartu waa tawkiid inaduna waa tawkiid labaad laqaadimun laamka ku jirana waa tawkiid saddexaad aw lacamri ina alxaqa yaclu walaa yuclaa calayhi lacamri baan ku dhaartay halkaasi waa laam muwataa lilqasam camri oo dhaar ah inna aynu garanayno jumla jumlo oo musna musnadun ilayhi musnadkii oo jumlo laga dhigay lacamri baan ku dhaartaye ina alxaqa xaqu la yaclu wuu kor noqonayaa walaa yuclaa calayhi lagamana kor noqonayo kelmadda lacamri ah waa kelmad udabadu ay isticmaalaan aad baa loo adeegsadaa kelmadda lacamri ah xataa waxaynu garanaynaa jariir binu cabdillaahi ma garanaysi waa nin dee waktigii khulaafada joogo gabayo ahaa idaa radiyat calayka banuu tamimin lacam muxuu odhan jiray idaa radiyat calayka banuu tamimin kolku gabayga soo wuxuu kusoo gebagabayn jiray lacamrullaahi acjabanii ridaaha lacamrullaahi acjabanii ridaaha kolkaa kelmadda lacamri dabadu aad bay u isticmaalaan imaamu shaafici baad ku aragtay hadalkiisa aad bay u isticmaalaan culimada berhkood baa qaba kelmad inay tahay khalada oon la isticmaali karayn oo dee dhaar ah haddii lacamrullaahi aad tidhaha waa sax laakiin haddii lacamruka ama lacamri aad tidhaha dee waa qasamun bigayri illah bay noqonaysaa taasina waa dembiba waxaa jira lacamridaasna iminka ku keenay laakiin insha allah sharaxa waasiga waxaad ka helisin fatxulbaariga iyo mujaladka koob iyo tobnaad baabka lacamrullaahiya baabkaasaad ka helisiin iyo madaahibku noocay ka qabaan baabkaa lacamrullahi haddaad doonti mujaladka koob iyo tobnaad weeyaana dib ugu noqda muraajaca ku sameeya iska dhaaf taasuu ka hadloo wuxuu yidhi lacamri baan ku dhaartayo ina alxaqa xaqu yacluu waa kor noqonaya walaa yuclaa calayhi lagamana kor noqonayo xaqu isagaa sarreeye marnaba lagama sarreeyo wa yusama hada darbu darbigan waxaa lagu magacaabaa oo min alkhabari khabarka ka tirsan inkaariyan baa lagu magacaabaa inkaari baa la yidhahdaa qaybta waclam waxaad ogaataa anahu shaniye kamaa yakuunu suu ahaanayo ataakiidu taakiidku fi libaati ibaatka yakuunu inuu noqonayo fi nafyi nafyigana aydan sidaa taakiidka ibaatka taakiidku ugu jiro iyo تأكيد لآنتبا كما يكون التأكيد في الإثبات تأكيد سومارا كما يكون التأكيد وغيره بافي عنها الكنين ليلة كما يكون التأكيد وغيره في الإثبات يكون في النفي أيضا سببت وغيره كورا وإيميات قرانيسا وتأكيد كون صواقات تأكيد كون شملنا يا الله معنا وادلبك إيو إنكارك ابتدائي بو كأمسي سوماها وده غير تأكيد هاي سكو ابتدائي توس بو هالكن هرأي وقسو عديي oo xataa tusaarihii sibaad garanaysaayoo akhuuka qaa'imun iyo wama akhuuka xaadir wama abuuka xaadiran isbaatkii iyo nafyiga ayuu toos ibtidaa'iga usoo caddeeyey labadan kale ayuu ka aamuso markaasuu ku yidhi waclam waxaad ogaataa annahu sha'niye kamaa yakuunu taakiid siduu taakiid kuu noqonayo fi lihbaat unbuu yakuunu u ahaanaya fi nafyi aydan imise tusaalaha haddaba halkaa kuugu jira ibtidaa'igu soo hal qayba maaha ibtidaa'igu soo hal qayba maaha laba tusaalea lagaaga baahan yahay ibtidaa'iga inaad ka keentid labada tusaale waa maxay waa tusaale ihbaatiya waa akhuuka qaa'imun iyo tusaale nafyi ah wama abuuka xaadir labadaa tusaalea lagaaga baahan yahay dee nebigii ma garanaysaa waa kii shikisnaa sawma ahayn laba tusaale lagaga baahan yahay tusaale mid waynu soo qaadanay oo waxaynu nidhi xaggan hore sh- ee, kolkuu inoo soo marayey waxaynu soo nidhi kii dalabiga ahaa tusaalahaynu soo qaadanay muxuu ahaa ina alamiira muntasirun ina alamiira muntasirun ka kale lagaaga baahan yahayna waa maxay laysa caliyun biqaa'imin waa laysa caliyun biqaa'imin ma aadaatu tawkiidka ku jiraa waa ba'da biqaa'imin ku jirta ba'daasaa zaa'id ah laysa caliyun biqaa'imin soo afariga ma haysid inkaarigana labaa lagaaga baahan yahay labada mid buu inoo sheego wallaahi inahu laqaadimun sow ma odhanin wallaahi inahu laqaadimun waxaad odhanaysaa lacamru la- eh, laysa caliyun wallaahi eh, laqaadiman kolkaa waa nafyigii lixdaa tusaale ayaa lagaaga baahan yahay inaad ka soo saarasid lixda tusaale ibtidaa'iga labaa lagaaga baahan mid musbada iyo mid manfiya dalabigana labaa lagaaga baahan yahay mid musbada iyo mid manfiya inkaarigana labaa lagaaga baahan yahay mid musbada iyo mid manfiya lixda tusaale lagaaga baahan yahay tambiihaat alawal tambiiha koobaad litawkiidi alkhabari khabarka tawkiidintiisa waxa uu ahaaday adawaatun adawaat kasiiratun aad u badan haddaba ereyga tawkiidka faa'iideeya ayuu doonayaa inuu ina baro kalaamkani tawkiid buu wataa un baynu leenahay laakiin ereyga muu inoo sharxay marnaba ereygii buu doonayaa inuu inoo sharxo litawkiidi alkhabar khabarka tawkiidkiisa waxa uu ahaaday adawaatun ereyo ayaa u ahaaday kasiiratun aad u badan wa asharuhaa waxa ugu muuqaalka dheeri inna weeyaan meel kastood inna ku aragto wa anna weeyaan wa laamu libtidaa waa la qaadimun laamkii ku jiray laamka laamulibtidaha la yidhaah weeyaan wa axrufu tambiih axrufu tambiih waa alaa iyo hallaa iyo weeyaan waalqasam waa dhaarta wa nuuna tawkiid waa labada nuunood ee nuunu tawkiidka waalxuruufu zaa'ida xurufta zaa'idka ah markii dhoweyd waa nigii ku lahaa laysa caliyun biqaa'imin bacdi yarayd weeyaan waxaa kaloo la odhan karaa katafacala sarfiga marka la joogo afcaal sawma jirin masiid ahayd afcaashaa masiidkiihi daa'iman macno zaa'ida oo ka kale macnihiisa ka badan ayay sitaan sidaa darteed waa kii la odhan jiray kasratu alxuruuf tadullu calaa kasrati almacna xuruufta oo badani waxay ku tusisaa maxay macnaha oo sii bata haddaan tusaale kaa siiyo ilaahay wuxuu aayad qur'aana ku leeyahay lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat lahaa maa kasabat wa calayha maktasabat hadda xadiis nebi baa aayaddaa si fiican u sharxaya ninku hadduu xumaan u hamiyo oo xumaantii qaban waayo muxuu leeyahay ajri sow ma leh xasana xasana kaamila ayuu leeyahay xumaan buu ninkani damcay wuu qaban waayey muxuu leeyahay xasana kaamila hadduu wanaag damco u hamiyo uu wanaaggii qaban waayana xasano kaamila xajka iskaga hami u hami xajka una qalab qaado haba xajiyin ilaahay aakhare ajrigiisii un halkan ha kuusoo dhige ilaahw kani xagguu ka yimid kolkaa tidhaa waa xajkaad berigii hamiday baa lagu odhanaya kolkaa khayr kastood qabsato waad helaysaa fadhigaad ku helaysaa haddaba waxaa jira maxaan ku idhaahdaa sow ma oha lama odhanin haddaad wanaag damacdood qabsan weydo ajrigiisii baad leedahay haddaad xuma damacdo ood qaban weydana ajri baad leedahay sow laguma odhan bal hadda la soc xumaad hadda u qasaday laakiin ilaahay baa kaa ilaaliyey maxaad leedahay ajri baad leedahay laakiin xumahaa aad damcaysid haddii xumahaasi calaa sabiili ljismi uu kaa noqdo uu go-aan naftaada ka iska taago dembi baad hadda leedahay la soc waa kolkaana si fiican u wada go-aansanina qalbiga uu kaaga soo dhacdhaco weeyaan oo xadiid